بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii masaa'il aljaahiliya sheekh maxamed ulwaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxi sheekh saalix ibn fawsaan alfawsaan sharax guudan soo sharaxnay aayadihii uu shiikhu soo arooriyey annagoo maaragtay sharax kale kaalmaysanayna laakiin sharxii sheekh fawsaan wuxuu leeyahay sheekh saalix alfawsaan tani waa masaladii labaad oo ka mid a masaa-ishii rasuulku sala alla ly slam uu ku khilaafay jaahiliyada jaahiliyaduna waxay ahaayeen kuwa diinkooda ku kala tagsan iyo adduunyadoodaba tilmaantooduna ay tahay kala tag iyo iskhilaaf sida alla uu yidhi walaa takunuu min almushrikiina min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun aayadaha marka kuwii aan darsiga hore kusoo laqbaynay ku celinmayna haddii la yidhaah tani waa tilmaanta ahlu jaahiliyada oo yahuud iyo nasaara iyo mushrikiintii ah iyo kuwa diimaha kala sheegta ee jaahiliga ahaa diinkooda waa ku kala tagsanayeen mid kastana wuxuu lahaa diin uu dadka ugu yeero oo uu abtirsado kirishtaanku waxay dadka ugu yeerayeen kirishtaannimadaas yuhuuddina yuhuudiyadaasi ugu yeerayeen mid kastana midda kale gaalnimay ku xukminaysay sida alla uu yidhi waqaalat ilyahuudu leysat innasaara calaa shayin yuhuuddi waxay yidhaahdeen nimankan nasaarada la yidhaahdo wax diinoy ku sugan yihiin ma jiraan waa dhunsan yihiin ay yidhahdeen wa qaalat innasaara nasaaradina waxay yidhaahdeen leysat alyahuudu calaa shayin yahuuddu wax ay ku sugan yihiin oo diina ma jiraan wa hum yatluuna alkitaab iyagoo kitaabkii akhrinaya dhammaantood oo nasaarana ay maaragtay ka og yihiin kitaabkoodii in kuwii nebiyullaahi muusa raacsanaa ee aan wax beddelin ay toosnaayeen yuhuudduna ay maaragtay kitaabkoodii towraad ay ku arkayaan in nebiyullaahi ciisa la rumeeyo xaqna uu ku taagan yahay ahlu tafsiirku waxay sheegeen in aayaddan ay kusoo degtay qole ahlu kitaabkii ka mid ah oo ku murmay rasuulkeenna sal alla ly slam maxameda agtiisa oo qaarba ay ku hadleen wax alla uu ka sheegay nasaarana ay leedahay yuhuud wax kuma taagna yuhuudna ay leedahay nasaara wax kuma taagna iyagoo kitaabka akhrinaya mujaahidu wuxuu yidhi yuhuudda kuwoodii hore oo bilbilowga ahaa iyo nasaarada kuwoodii bilbilowga ahaa wax waa ku sugnaayeen buu leeyahay marka in la dafiro waa xaqdarro gaal damba wax isbedeleen oo ay lumeen mogii bilowgii hore kuwii maaragtay ambiyadooda la socday way hagaagsanaayeen kadaalika sidaasi qaala aladiina laa yaclamuuna mitla qowlihim kuwa aan wax garanaynin hadalkii yahuud iyo nasaaroo kale ay ku hadleen waa kuwo maaragtay rasuul aan u imaanin oo kitaabna aan loo soo waxyoonin shiikhu wuxuu ku fasiray mushrikiinta inay yihiin kuwaas aan wax garanaynin dabari wuxuu leeyahay waxaa bannaan inay noqdaan ummad ka horreysay yahuud iyo nasaaro sheekh fawsaan marka uu yidhi kuwaan wax garanayn waa mushrikiintii wuxuu ku cileeyey marka sababtoo ah kitaab maluhu yidhi diin maaragtay xagga cirka ka soo degana ma leh haddana qaarkood qaarka kale gaalnimay ku xukminayaan qaarkoodna qaarka kale way khilaafsan yihiin faallahu yaxkumu baynahum allaa kala xukmin doona oo kala saari doona yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fiima kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay isku khilaafsanaayeen alla wuxuu caddaynayaa marka qiyaamo la gaaro kii xaqa ku sugnaa iyo kii baatilka ku sugnaa mid walbana camalkii uu samayn jiray yuu ku abaalmarinayaa diinka allana waa waaxid sida alla uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinni iyo insiba uma abuurin inay caabudaan moogiye marka shirkigan iyo waxaan aad arkaysid waa khilaaf iyo furqo ay keeneen dad rusushay khilaafay sidoo kale allu wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun dadow rabbigiinnii idin abuuray caabuda keligiis oo cibaadada ku gaar yeela waladiina min qablikum kuwii idinka idinka horreeyana abuuray lacallakum tattaquuna inaad alla ka baqataan aad mudan tihiin diinka alle marka waa mid keli ah makhluuqaadku kuma kala duwana yahuudi iyo nasraani iyo wathani iyo carabi iyo cajami kulli waxaa laga doonayaa oo waajib ku ah inay allah kaliya caabudaan oo cibaadadiisa aanay wax kale la wadaajinin laakiin dadkaasi diinkoodii bay kala geegeeyeen oo qoloolba diin bay samaysteen diinka kale ka duwan yuhuudda laftooda dhexdooda iskhilaafsan nasaaradii iyo kiristaankiiba dhexdooda iskhilaafsan firqooyin kala tagsan oo islacnadaaya oo gaalnimo isku xukumaayay noqdeen ilaahay haddana waa iskhilaafsan yihiin reer heblaaye reer heblaaye reer heblaaye iyo alleya kiristaankii waa katholik iyo protestant iyo orthodox ay u qaybsamaan oo qolo walba qolada kale ay si weyn uga soo horjeedo sidoo kale carabtii mushrikiinta ahayd cibaadaadka waa ku kala duwan yihiin kuwa waxay caabudayaan qoraxdii kuwana waxay caabudayaan dayixii kuwana waxay caabudayaan asnaamtii kuwa waxay caabudayaan malaa'igtii kuwa waxay caabudayaan owliyadii saalixiintii kuwa waxay caabudayaan geedo iyo dhagaxyo jaahiliyada dadkeedu marka saasay ahaayeen ama ha noqdaan kitaabiyiin ama ummiyiin ha noqdaane diin kulminaaya ma jirin xisbiyaad kala duwanna way lahaayeen kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun xisbi kastaana wixii uu haystuu ku faraxsan yahay waana ciqaabtii dhammaystirnaanteeduu leeyahy sheekh fawsaan iyo imtixaankii la imtixaanayay in qofku uu ku farxo waxa uu ku soon yaho baatilka ah iyada lafteeda musiibo ah iyo cuquubo waajibku wuxuu ahaa in saas si ka duwan uu u dhaqmo oo uu maaragtay cabsado qofku oo uu ka digtoon yahay baadidii oo uu ka cabsanaayo inuu leexdo oo uu ka cabsanaayo halaag laakiin kuwaani waa ka duwan yihiin xaalkaas cagsi bay ku sugan yihiin kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun xisbi walbaa wixii uu haystay uu ku faraxsan yahay iyadoo aan la fiirinaynin waxa uu haystaa ma xaq baa mase waa baatil waxaa agtooda muhiimka ah in wixii aabbayaalkood iyo awowyaalkood ay haysteen ay tahay iyo qoladoodu danna kama laha waxaasi maxaq baa mase waa baatil taas waaba imtixaan iyadaa imtixaana haddii qofku uu ku farxo baatilkii iyadaa cuquubo ah sababta baatil buu ku farxay kana soo tegi maayo baatilkaas hadduu saas ugu faraxsan yahay tilmaantii marka jaahiliyadu waa sida allana waa uu naga reebay taas oo wuxuu yidhi walaa takuunuu min almushrikiina mushrikiinta ha ka mid noqonina min aladiina faraquu diinahum kuwa diinkooda kala geeyey wa kaanuu shiican oo firqooyin iyo axsaab kala noqday آية سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون يا آية سورة الشورى يشيخ معناه كياني إن الله وكسو دجي رسول كيسا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وكاس متك ألا أوجدي ودين كي إن لقو دقمه ولا أوغو ee ahaa diinkii nuux iyo ibraahim iyo muuse iyo ciise iyo maxamed ammaanta alla dushooda ha ahaatee dhammaantood oo allah nabadgeliye waana diinka ambiyada oo dhan laakiin kuwaas waxaa loo sheegay maxaa yeelay rususha iyagaa ugu fadli badan waana ululcasmigii shanta ahaa nuux iyo ibraahim iyo muuse iyo ciise iyo maxamed iyagaa rususha ugu fadli badan allana ballan buu ka qaaday rususha oo dhan gaar ahaan kuwaa shanta ah oo ululcasmiga ah oo alla wuxuu yidhi waid akhadnaa waqti xus baa la leeyahay dabari wuxuu leeyahay aayad ka horraysay buu ku xirayo kaana daalika filkitaabi mastuura waxaasi lawx maxfuudkay ku qornaayeen waqtigii aan qornay wax alla wixii dhici doona lawx maxfuudka lagu qoray waid iyo waqti akhadnaa min annabiyiina nebiyadii aan ka qaadnay miithaaqahum ballankoodii wa minka adigan aan kaa qaadnay ballankii wa min nuuxina aan ka qaadnay mujaahid wuxuu leeyahay dhabarkii aadam markii lagu jiray waay wa ibraahiima wa muusa wa ciisa bna maryama saddexdaasna laga qaaday ballankii marka waa shantii ulcasmi meeshaasa lagu sheegay wa akhadnaa minhum miithaaqan haliida ballan adag yaan ka qaadnay oo ah in qaarkood qaarka kale ay rumeeyaan rususha rususha oo dhan marka diinkoodu waa mid keliya waana in allah keliya la caabudo oo cibaadadiisa aan wax kale lala wadaajinin diinta rususha oo dhan waa sidaas kumaba sii jiraan shantaas ululcasmiga ah diinku marka ma aqbalo iskhilaaf iyo kala tag mid walba inuu diin yeesho maahan wax walba inay diin gaara yeelato maahan ee diinka maaragtay dadkao dhan ay waajib ku tahay inay raacaan waa mid waaxid ah waa diinka alle wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduuni kii alla yiri wa umaanan abuurin jinni insi inay caabudaan moogi taasaan la jecelahay taasaana u jideeyey diinku marka waa in looga dambeeyo rusushii waxyiga uunbaa diinka laga qaataa dadku xaq uma laha inay diinyaal ayagu iska jidaystaan ee alla unbaa xaqaas iska leh waa midka dadka diinka u jideeya isagu am lahum shurakaau ma kuwo shurakaa ay leeyihiin oo sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah diin xaggiis uga jideeyey waxaan alla idmin oo bidcooyin diin uga dhigay iyo waxaan alle u bannaynin inay ibtidaacdaan oo ay keensadaan diinku marka waa wixii alla u jideeyey oo kutubtiisa uu kusoo dejiyey oo carabkii rususha kusoo arooray diinku marka waa tawqiifi rususha allana dadka xaqi unbay soo gaarsiiyaan wixii alla u jideeyey unbay soo gaarsiiyaan rususha marka shaqo kale maaha shaqadoodu maxaa yeeley rususha laftooda diinkan baa lagu tacabuday oo lagu waajibiyey inay alle ku caabudaan sida keyrkoodba loogu tacabuday oo loogu laasimiyey rusushu marka waa addoommo alleh oo allaha caabudaaya kuna caabudaaya diinkan alla u jideeyey sidoo kale ummadahoodana uu u jideeyey alla wuxuu yidhi walaa takuunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaahum albayinaat waulaa'ika lahum cadaabun cadiim aayaddaa waan soo fasirnay iyadana waxaa la iska reebayaa inaan ahlu jaahiliyadii oo kale aan noqonno ee diinkooda ku kala tago waa iskhilaafay jaahilnimona kama ahayn ee waxa hawadoodu iyo naftoodu jeceshahay yaa waxaas ku xambaaraya markii xujooyinkii ay u yimaadeen kadib marka xujooyinkii bay ka tageen hawadoodii bay raaceen kala taggaas maxaa ku xambaaray waa hawadoodii allah naga badbaadiyey wax naftoodu jeceshahay iska iska raaceen wax naftoodu jeceshahay oo macbuudaada oo alla ka sokeeya yay samaysteen allana maaragtay xujo ugama tegin qofna oo rasul buu alla soo diray kutubna waa soo dejiyey fa imaa yaatiyannakum minii hudan haddii hanuun xaggay inkaga yimaado yaa alla uu yidhi faman tabica hudaaya kii hanuunkayga raaca falaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun mana cabsadaan oo cabsiyu dushooda ma ahaanin mana tiiraanyoodaan waladiina kafaruu kadabuu biaayaatina ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun kuwa gaaloobay oo beeniya aayaadkanaga kuwaasi waa naarta asxaabteedii waana kuwa ku waaraaya naarti alla marka dadkii faraha kama qaadin oo diin la-aan maaanu dhigin iyo nebi la-aan ee rusul buu soo diri jiray isdaba joogta dadkana diin buu u jiidaynayay alle oo uu caddaynayay ilaa lagu khatimay nebiyullaahi maxamed sala alla alay salam oo asaga diinkiisa aan la nasakhaynin ilaa qiyaamuhu ka dhaco marka diinkaasna waxaa maaragtay laga qaadanaya kitaabkii sunnadii uun waqti marka dadka ma soo marin ilaa waxaa uun jiray diinkii alle baa jiray oo rusushu ay la timid wa in min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir ummadii ma jirin ilaa hadday jirto mid diga yaa maaragta u soo horreeyey rusulan mubashiriina wamundiiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul rusul baa alla uu soo diray bishaaraynaysa oo digaysa si dadkii aanay xuja ugu sugnaanin markii rususha loo soo diray kadib qof marka xujo helaya ma jirto alla wuxuu yidhi qad jaa'akum rasuulunaa yubayinu lakum calaa fatratin min arusuli rasuul baa xaggeenna idinkaga yimid idiin caddaynaya iyadoo weliba xaaladdu ay tahay in rusushii ay go-een oo aan rusul la soo diraynin oo inqitaac uu ku dhacay maxaa marka rasuulkan lala soo diray maxameda sal alla ly slam an taquuluu waa in aadan dhihnina oo yacni diid la diidayo inaad dhahdaan idinkoo cudur daaranaya maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiir middiga mid bishaareeya middiga toona nooma imaanin idinkoo ka cudur daaranaya gabood falkii aad samayseen oo diinkii aad ilaalin weyseen waxba ha ku cudur daarannina taas faqad jaa'akum bashiirun wanadiir ku bishaareeya iyo middiga yaa idin yimid marka khalqigii oo dhan xujadii waa ku ogantay laakiin ahlu jaahiliyadu waxay khilaafeen wax rusushu ula timid jahli kama aha laakiin waa madaxadayg iyo hawaraac gaar ahaan yahuud iyo nasaaro way garanayaan wax rusushu la timid sidaa darteeda alla ugu magacaabay inay ahlu kitaab ay yihiin iyadoo maaragtay wax laga sheegayo kitaab baa lagu soo dejiyey cilmina way leeyihiin haddana amarkii allay khilaafayaan oo hawadoodii raacayaan ummaddanna waxaa looga digay oo loo diiday inay dariiqaas jaahiligaa qaado alla wuxuu faray inay diinkii qabsadaan alla uu soo dejiyey ee saxaabadii rasuulku sal l slam ay ku taagnaayeen iyo khulafaa uraashidiin waa diinkaas diinka ay waajibka tahay in lagu dhego ilaa qiyaamuhu ka dhacaayo haddii wax laysku khilaafana qur-aankii iyo xadiidka loo soo celsho fain tanaasactum fii shayin ayaa alla uu yidhi wax uun haddaad ku murantaan oo isku qabataanoo diina farudduuhu ila allahi waarasuuli alla iyo rasuul u celiya in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaad tihiin kuwa alla iyo maalinkii dambeeye rumaysan in la iskhilaafaa dabeecada basharkay ka mid tahay laakiinse alla wuxuu noo celiyey kitaabkii sunnadii haddii aan iskhilaafno oo aan garan weyno keenna maaragtay saxda ah kitaabkii sunnadii baan u noqonaynaa qofkii warkiisa uu u marag furo kitaabkii sunnadii inuu xaq yahay warkoodu kaasaan qabsanaynaa wixii ay ka marag kaceen kitaab iyo sunnana oo ay caddeeyeen inaanu xaq ahaynna farahan ka qaadaynaa sababtoo annaga hadafkeennu wax kale ma aha waa inaan xaqa raacno uun ma aha ra'yigeenni inaan qiil u raadinno garyo gardarro waa inteennu saxsanaataa aan idhaahno maah ama aabbayaal aan weynayno iyo waxay ku sugnaan jireen iyo awoowayaal iyo maaragtay sheekhyaal muslimiinta dhaqankoodu saas ma aha xaqa ayay raadiyaan oy ka dambeeyaan mar walba oo baadidii ka maqnayd waa xaqaas uun meel kastay ka helaan xaqaas way qaataan hadafku waa uun xaqa keliya in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir daalika khayr haddii aad tihiin kuwa rumaysan allah iyo maalinkii dambe kaasaa idin khayr badan oo ah inaad allah iyo rasuulka u celisaan waxaad isku qabataan oo diin ah oo ka khayr badan inaad murankii kusii taagnaataan iyo ishaysashadii wa axsanu ta'wiila isagana cirib dambeedkiisu u wanaagsan yahay taasina waa naxariis alle uunuu naxariistay in uu nagu baaqi yeelay oo dhexdeenna aan ka helayno wax maaragtay lagu xallinaayo wixii laysku haystay xaqina ku tusinaaya waana kitaabkii alleh sidaa darteed alle wuxuu yidhi waactasimuu bixabliillaahi jamiica xariggii alle wada qabsada marka qaarkiin inuu xariggii qabsado qaarna ka tago maya lama ogola khalqiga oo dhan waxaa saaran inay qur-aankii qabsadaan gaar ahaan ummaddaani kumaba sii jirtaba ummadda maxamediyada ah walaa tafaraquu hana kala teginina wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufrati min annaari faanqadakum minha waxaad ku sugnaydeen darafka jahannamo qarka jahannamo ayaad ku sugnaydeen gaalnimadii aad ku sugnaydeen darteed waqtigii jaahiliyada faanqadakum minha naartaasaa alla idinka badbaadiyey oo islaamkii iyo iimaankii alla uu idinku hanuuniyey qur-aankan baa alla idinku badbaadiyey ee ku shukriya nicmada alla idiin galay in xarigga alle la qabsado waa kitaabkii alloo lagu dhego sababtoo kitaabkii yaa xarigga alle ah ee maaragtay soo taagnaa ee qofkii qabsada u badbaadayey qofkii ka tagana uu halaagsamayey taasi marka waa waxyaabahana looga sheegay ahlujaahiliyada inay diinkoodii kala geeyeen oo firqooyin iyo axsaab kala duwan noqdeen xisbi kastaana uu ku faraxsan yahay waxa uu haysto waana laga reebay marka taas waxaa nalaga reebay inaan isu ekaysiinno ayagii waxaa nala faray inaan qabsanno kitaabkii alleh oo isagu ah badbaado laga badbaadayo ishaysashadii khilaafka iyo ammaan laga maaragtay aamin noqonayo in la isqabsado la halaagsamo waxaa uun lagu badbaadi karaa in kitaabkii alleh iyo sunnadii rasuulka sal ly slam lagu dhego waactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu ahlujaahiliyadu marku way iskhilaafsan yihiin waa firqo firqo qolo walbana waa ku faraxsanta madabkeeda baatilba ha ahaadee sidoo kale xagga adduunyada iyo siyaasadooda iyo waa isku khilaafsanaayeen waa kala tagtagsanaayeen sababtoo qofkii diinkiisa dayacaa adduunyadiina waa u dayacaa adduunyadooda waxay ahaayeen kuwo ku kala tagsan oo wax jamaaca oo isu keenta aanay jirin oo wax diino ay ku kulansan yihin aanu jirin qabiilo kastana iyadaa isxakunta qabiilo kastana dhiigga qabiilada kale way banaysanaysaa iyo xoolaheeda carabti saasay ku sugnaayeen intaan rasuulka sal ly slam lasoo bixinin markay diinkooda dayaceen adduunkoodana waa dayaceen markaasaa cabsi iyo walbahaar iyo walwal iyo gaajo iyo yaa waxay u noqdeen wehel ayaga jaahiliyadii hore dagaallo un bay maaragta shaqadooda ahayd iyo kan kuduul iyo kan soo dhac iyo kan boob iyo xataa walaalaha yaa dagaalamaya jaahiliyada bal awsiya khasaj u fiirso oo madiino deganaa waa walaalo xagga abtirsiga waa qabiilo waaxida oo reer qaxtaan ah laakiinse dagaal aad u daran baa dhexdooda ka curtay oo boqol sano ka badan socday shiikhu saasuu leeyahay kutubtu waxay sheegaan in boqol iyo labaatan sano uu socday dagaalkaas waxaa lagu magacaabi jiray xarbu bacaad baa lagu magacaabi jiray oo labadaas qabiile walaalaha ah u dhexeeyey yuhuudana ka dhex shaqayn jirtaa la yidhi oo ku shidi jirtay dagaalka markii alla uu soo saaray nabiyullaahi maxamed sal alla ly slam uu madiine usoo haajiray yaa alla sabab uga dhigay inay asaga ku kulmaan markaasaa dagaalkii joogsaday oo muslimiinta ay walaalo noqdeen kulligood oo ay midoobeen oo ay rasuulka sal ly slam la safteen taasaana alla uu xasuusiyey ayagii wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum وأصبحتم بنعمته إخوانا xusa nicmada alleh uu idiin galay markaad cadow ahaydeen kuwa ismaaragtay gowracaya oo islaynaya aad ahaydeen kadib faallafa bayna quluubikum markaa quluubtiinna alla isu keenay oo fa asbaxtum binicmatihi nicmada alle darteed aad u noqoteen ikhwaanaa kuwa walaala ah quluubtoodii marka waxaa lagu dumay islaamkii dagaalkii u dhexeeyana waa damay adduunyadoodiina waa hagaagtay carabihii kale iyo qabaa'il kale laftoodu markay islaamka soo galeen xaalkoodu wuu fiicnaaday adduunyadoodii waa u fiicnaatay markii diinkoodu fiicnaaday dhiiggoodii iyo xoolahoodii way u ammaan heleen waxay noqdeen kuwo dhulka ku socda iyagoo aamin ah oo nabadgelyo dareemaya ninkii carabka ahaa carabka kaluu la kulmaaya qabiil kasta ha ka yimaado waxba yaraata dhib uu soo gaarsiinayo malaha jacayl baa dhexdoodii maaragtay ku faafay diinka alleyna ku walaaloobeen meeshan alle uu yidhi ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican lasta minhum fii shay waa beri ahaansho laga beri noqonaayo kuwa diinka kala geegeeyo axsaab kala duwan noqday sababtoo sida la doonaya waa maxay waa in diinku uu mid keliya yahay oo dadkuna hal jamaaca ay yihiin oo diinka ku wada sugan waa taas midda alla uu amray qofkii sidaasoo kale ah rasuulku sal slam waa uu jecel yahay isaguna rasuulka sal slam waa uu jecel yahay waana u gargaaraa laakiin qofkii diinkiisa kala geeyey ee maaragtay ishaysasho iyo howlahaas ku dhex nool oo amarkii jaahiliyada weli ku sugan rasuulku sal slam beri buu ka yahay kaas waxaa noo hartay inaan garanno war horta khilaafku muxuu yahay sidiisa xaqiiq ahaantiisu ama in laysku khilaafo masaa-isha fiqiga ah khilaafku waa wax jira oo arrimaha fiqiga waa laysku haystaa laakiinse wuxuu soo gelayaa khilaafkaasi kii madmuumka ahay oo la caayay sheikh jawaabtu wuxuu leeyahay waxaan leenahay in la iskhilaafaahi labay u qaybsantaa qaybta koowaad waa in diinkii laysku khilaafo cibaadadii laysku khilaafo iyo caqiidadii taasina waa mid caayan oo xaaraan ah sababtoo diinkii wax maaragtay laysaga ijtihaado ma ahan diinkii manquulka ahaa oo maaragtay nusuustu ku caddayd ijtihaad kaagama baahna adiga ra'yi inaad keentana uma baahna ee diinku waa tawqiifiyo nusuustii baa la raacayaa waa inaan ku dhegnaa annagu wixii naloo jideeyey oo diin iyo caqiida ah ra'yigeenna ijtihaadkeennana aan meel iska dhigno cibaadaduna sidoo kale waa tawqiifi wixii aan daliil u helno waa ku camal falaynaa waxaan daliil loo hayna waa bidco ay waajib nagu tahay inaan ka tagno maxaa daliil u ah waa xadiidkii rasuulka sal slam uu yidhi man axdata fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddun qofkii arrinkeennan kan ah iyo diinkan aan haysanno ku soo dara waxaan ka mid ahayn waa marduud iyo xadiidkii ahaa wa iyaakum waxaa idinkaga digayaa wa muxdathaati alumuur waxaa gadaal laga keenayoo diin laga dhigaayo fa ina kulla muxdathatin bidca wax kasta oo gadaal dambe laga keeno oo diin laga dhigaayo oon daliilkeedan lahayn waa bidco wa kulla bidcatin dalaala bidco kasta ahina waa baadi wa kulla dalaalatin finnaar baadi kasta ahina naar bay qofka u horseedaa ay sabab ugu noqotaa umuuraha marka caqiidada iyo umuuraha cibaadada iyo umuuraha diinka guud ahaan in laysku khilaafo maaha ee waa in nusuustii la raaco oo kitaabka iyo sunnada ahaa iyo wixii salafku ay ku sugnaayeen qaybta labaad ee khilaafku maxay tahay waa wax maaragtay ra'yiga boos uga bannaan yahay oo macnaha ijtihaad aqbali karo masaa-isha fiqiga ah iyo axkaamtii adilada lagala soo baxayo taas khilaaf marka waa uu ka dhacaa maxaa yeelay dadka gaaraadkooda yaa kala duwan sida ay wax ugala soo baxaan nusuusta masaa-isha ijmaacuna waa mid kooban mana bannaana ijmaacii in la khilaafo laakiin wixii aan la isku ijmaacsanayn oo masaa-isha ijtihaadka ah ee ijtihaad uu ka furan yahay alle caalim kasta wuxuu siiyey hadba waxa uu ku gaar yeelay oo ah maaragtay dareen iyo faham iyo waxa uu maaragtay helayo nusuustii ah ijtihaadkuna meeshaasoo kale waa wax la ogolyahay ijtihaadkuna waa u dhacay waqtigii rasuulka sal slam marka waa ijtihaad laysku khilaafay maaha caqiidadii diin laysku khilaafay maaha ee waa masaa'il fiqioo laysku khilaafay dadkuna waqtigii rasuulka sal slam waa ay ijtihaadi jireen waana iskhilaafi jireen ijtihaadkaasu laba qaybood buu u qaybsamaa qayb daliilkii uu la jiro qolo oo uu muuqdo labada qolo iskhilaafsaneed mid ka mid ayaa daliilkii haysta waxaa marka waajib ah in la qaato wixii daliilku ku tusinayey lagana tago wixii daliilku aanu ku tusinaynin marka ra'yiga iyo aragtida fuqahada waxaa loo soo bandhigaa daliilkii sharciga ahaa oo kitaabkii sunnada ahaa wixii daliilku uu ku tuso in la qaataa waa waajib lagana tago wax khilaafsan daliilka qofkii mujtahidka ahaa ee aan xaqa la waafajinin ee daliilka khilaafay waxaa waajib ku ah inuu xaqii aqbalo oo sidii saxdahayd u soo noqdo mana u bannaana inuu kusii madax taago ijtihaadkiisii qaldamay annagana nooma bannaana inaan ku raacno ijtihaadkiisii qaladka ahaa a'immadeenna qudwada ahna waxay noo dardaarmayaan arrinkaas waxayna leeyihiin icriduu aqwaalanaa cala alkitaabi wassunna u bandhiga hadalladaan ku hadlayno kitaabka iyo sunnada imaam abuu xaniifa oo kale wuxuu leeyahay idaa jaa alxadiisu can irasuuli wa cala alra'si waalcayn haddii xadiisku uu ka soo arooro oo ka sugnaado rasuulkii sala alla alay salama hadal ka soo celin mayno madaxuu noo saaran yahay wa idaa jaa alxadiisu can saxaabati rasuulillahi sal slam fa cala alra'si waalcayn sidoo kale xadiisku haddii saxaabadii laga keeno oo laga soo weriyo madaxuu noo saaran yahay hadal ka soo celin mayno wa idaa jaa alxadiisu can attaabiciina haddii xadiisku ka soo arooro taabiciintii oo masale fiqi masal ay ka hadlaan taasuu ka wadaaye fa naxnu rijaalun wa hum rijaalun taabiciintii de iyaguna waa rag annaguna rag baan nahay marka meesha wuxuu ishaarayaa kolley in macnaha wakhtigii taabiciinta uu isagu joogay oo uu maaragtay leeyahay rag baana iyaguna waa rag imaam maalik wuxuu leeyahay kullunaa raaddun wa marduudun calayhi ilaa saaxiba hada alqabr mid kastoo annaga naga mid ah waxna waa uu radiyaa oo waxbuu mulaaxadayn karaa oo qofbuu wax ku qabsan karaa wa marduudun caleyhi isna waa la radinayaa oo kolley qalad baa lagu baraarujinayaa ilaa saaxiba hada alqabri moogi rasuulka moogiye sala alla ly slam rasuulka allu ka wadaa sidoo kale imaam maalik wuxuu yidhi wa kullamaa jaa'anaa rajulun ajdalu min rajul wuxuu diidan yahay markaa uu ka soo horjeedaa waxaan cilmu kalaamka la yidhaahdo ile sandaquu xambaarsan yahay iyo diinlaawaynimo awa kullamaa jaa'anaa rajulun ajdalu min rajulin mar kasta oo uu noo yimaado qof qof ka dood badan taraknaa man ka tagnaa maa nasala bihi jibriilu calaa muxamadin sala alla ly slama wixii jibriil uu kula soo degay muxamed lijadali haaulaa'i nimankaas dooddooda iyo murankooda sababkiis miyaan uga tegaynaa xaqii nebi maxamed sal slm kusoo dejiyey wuxuu kaloo leeyahy imaam maalik laa yuslixu aakhira hadi lumma ummaddan kuwooda dambe hagaajin maayo ilaa maa aslaxa awalaha kuwoodii hore wixii hagaajiye moogi muxuu yahay marka ummadda qeybteedii hore wax hagaajiyey maxay yihiin waa kitaabkii sunnadii imaam shaafici isagu wuxuu leeyahay ajmaca almuslimuuna calaa ana man istabaanat lahu sunnatu rasuuli illahi sal ly slam lam yakun lahu an yadacaha liqowli axad muslimiintu waxay isku waafaqsan yihiin oo ay ku ijmacsan yihiin qofkii sunnada rasuulka sal slam ay u caddaato inaanu xaqu lahayn inuu ka tago sunnadiio oo uu ku dhego hadal dad kale ay leeyihiin wuxuu kaloo leeyahy imaam shaafici idaa khaalafa qowlii qowla rasuuliillaahi sala alla alay salama fa adribuu biqowlii curda alxaa'id haddii aniga hadalkaygu hadalkii rasuulka sal ly slam uu khilaafo hadalkayga derbiga ku dhufta tuura iska tuura wuxuu kaloo leeyahay imaam shaafici idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabii haddii xadiidkii rasuulka sal slm uu ansaxo oo ka ansaxo rasuulka sal slm madhabkaygu waa kaas kaasaan ku tegaya anugu yani marnaba rasuulka sal slm khilaafi maayo imaam shaafici imaam axmed wuxuu yidhi cajibtu liqowmin carafu lisnaada wa sixatahu yadhabuuna ilaa ra'yi sufyaan waxaan aad ula yaabanahay buu yidhi qolo garanaya isnaadka xadiidku ku soo arooro iyo inuu xadiidku saxiix yahay kala fahmaayo oo wax kala soocayo haddana ra'yigii sufyaan athawri iska qabsanaya oo iska taqliidsanaya allana wuxuu leeyahay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadaan kuwa amarka alleh ama amarkii rasuulka sala alla alay salama khilaafaya ha ka digtoonaadaan an tusiibahum fitnatun in belo ay ku dhacdo aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab laxwiyo xanuun badan uu ku dhaco aakhiro iyo adduunba imaam axmed wuxuu yidhi atadrii ma alfitnatu war ma garanaysaa fitnada wax laga wado alfitnatu shirku fitnadu waa gaalnimo lacalahu idaa radda bacda qowlihi yacni rasuula sala allahu alay slam an yaqaca fii qalbihi shayun min azayqi fayahlak ma garanaysaa yuri fitnadu waxay tahay fitnadu waa shirkiga waxaa dhici karta qofku inuu diido qowlkii rasuulka sal slam wax ka mid a oo markaa diidda u diiday sababteed qalbigiisii qallooc u galo oo uu halaagsamo qofkaas baadi baa qalbiga ka gelaysa markaasuu halaagsamaya haddaba wuxuu leeyay shiikhu a'immadii mujtahidiinta ahayd ee afarta ahayd waa kana ah hadalladoodii markay ijtihaadaayeen ijtihaadkooda cilmiguu ku dhisnaa iyo inay ahal u yihiin inay ijtihaadaan laakiinse ma aanay sheeganin inay macsuumiin yihiinoo aanay gefi karinba iskaba dhaaf taase waxay u dardaarmeen dadkii ka dambeeyey in hadalkooda ay ka qaataan wixii daliilka waafaqsan ninkii xambaliga ahaa waxaa waajib ku ah hadduu arko in daliilku uu la jiro shaafici midkii shaaficiga ahaa inuu qaato warkiisi shaaficigana waxaa ku waajiba hadduu arko in daliilku uu la jiro mid xanafi ah inuu qowlka xanafiga qaato maalikigana waxaa waajib ku ah hadduu arko in daliilku la jiro xambali inuu qowlka xambaliga qaato maxaa yeelay ujeedku waa maxay waa in daliilkii la raaco dantu ma aha hadalkii hebel iyo hadalkii hebel nimankii a'immada u ahaa u tacasubi maayaan ee waxay u tacasubayaan daliilka keliya sheekh islaam ibnu teymiya iyo imaam ibnuqayim iyo imaam maxamed cabdilwahaab iyo dhammaantood taasay dadka ugu yeeraayeen oo farayeen waxayna leeyihiin unduruu fii aqwaali alculamaa culammada hadalladooda fiiriya fakhuduu maa qaama caleyhi daliil waxaad ka qaadataan wixii daliilku uu ku tusinayo wa kalaamuhum fii haadaa macluumu min kutubihim hadalkoodaas noocaasana kutubtoodaaba lagu garanayaaba madhabka ahlusunnuhu waa ka tacasub lama ogola laakiin taa macnaheedu ma aha inaan iska diidno oon iska tuurno madaahibtii fiqiga ahayd ee waa ka faa'iidsanaynaa madaahibtii fiqiga a'immadana waa ka faa'iidsanaynaa sababtoo waa dhaxal aada u weyn daliilkaan raacaynaa laakiin qofkii daliilku ula jiro yaan warkiisa qaadanaynaa taasaa waajiba qofkii marka daliilka aan garanaynin ahlucilmigu wax weydiiyaa taasaa marka shaqadiisu ay tahay qaala tacaala alla wuxuu yidhi fasaluu ahla dikri culimmadii wax weydiiya aayaddu horta waxay ku soo degtay kolley ahlukitaab khitaabkuna wuxuu u dhacayaa ahlukitaab wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan nuuxii ilayhim adiga horta ama aanan soo dirin ilaa rag moogiyo aan u waxyoonayno waxyi ee fasaluu ahla dikri mushrikiinay mushrikiinta makaala hadlaa moogtahay bal weydiiya kuwii dikriga u saaxiibkaayo towradii injiil yaqaanay in kuntum laa taclamuun adinku haddaad wax garanaynina sababta iyagu way garanayaan iyagaadna u dhowdiin inaad rumaysaan si maaragtay ka dhow sida mu'miniintu ay rasuulka sal slm u rumeeyaan marka nimankaasaad ku kalsoontihiin bal weydiiya iyagaa marka idiin sheegaya in rag la soo diri jiray adugu marka waxaad doonaysaa marka waxaan leenaha alcibratu alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxaa cibradu ay tahay oo la qabsanayaa lafdiga cumuumnimadiisa fahasaluu ahla dikri marka culimmadii o dhan baa marka soo gelaya sababkii ku soo aroortay marka keliya la fiirin maayo adigu marka qof ahaan waxaad doonaysaa in dimadaadu ay beri noqoto haddii aad daliilkii iyo xaqii garanayso waa alxamdulilah daliilka qabso haddii aad garanaynin soo maaha ahlucilmiga wax weydii taasaa kugu waajiba qaybtii labaad waa maxay ijtihaadku inuu laba u qaybsamuu sheega moogta mid maaragtay daliilkii uu muuqdayoo qof uu la jiro taas wuxuu le daliilka hala raaco qaybta labaadna waa maxay oo ijtihaadka fiqiga ah waa mid aanu daliilku muuqanin labada qowl midkood aanu daliilkiisii muuqanin laakiin mid walbaaba waa iska suurtagal inuu ansax noqdo markaasoo kale masaa-ishii lagu ijtihaadaayay leeskuma inkiro marba wax daliilku rajaxaaya haddaan la arag qofkii marka qowl aqwaasha ka mida qabsada lagu inkiri maayo waxaase sharti ah inaanu tacasub iyo hawo qofkaas laftiisa la jirin oo qasadkiisu u yahay siduu xaqa u gaari lahaa marka xambaligu shaaficigii wax ku inkiri maayo shaaficiguna maalikii wax ku inkiri maayo a'imadii afarta ahaa iyo atbaacdoodiiba waa walaalo wakhti kasta saasay walaalo u ahaayeen allama haddii wax adowtinimo ah oo dhexdooda dhacay ma jirin haddii wax un ay dhacaanna dee mutacasibiinta qaarkood yaa waxaasu ka dhacaayeen wax maaratay wax kasoo qaadna male iyagu laakiinse guud ahaan asxaabtii madaaxibta afarta ahayd allama haddi wax u dhexeeya oo collaytana ma jiraan iyo kala tag iyo xasaasaad way kala guursadaan qaarkood qaarka kale waa ku daba dukadaan waa isi salaamaan waa walaalo iyadoo ay masaa-ishii ijtihaadiga ahayd qaarkeed isku khilaafsan yihiin ee daliilkeedu aanu soo muuqanin sidaas darteed waxay yidhahdeen kelimadii caanka ahayd laa inkaara fi masaa'il ijtihaad masaa-isha ijtihaadka la iskuma inkiro waxaa iyadu khalada in la yidhaha laa inkaara fi masaa'il khilaaf masaa-isha laisku haysto waxba lama inkiro haddiiba khilaaf uu jiro waxba ha inkirin taas waa qalad taas xaqi baad raadinaysaa daliilku wixii uu maarata u gargaaray aad raadinaysaa laakiin waxaa laga hadlaya waa maxay waa masaa-isha ijtihaadka laleeyahay laa inkaara fi masaa'il ijtihaad haddii dad waddan degan ay haystaan hadal aqwaashii ijtihaadiga ahayd ka mida oo wax khilaafsanna aan la arag iyo wax ka hor imaanaya oo ay ku kulansan yihiin ra'yigaas annaga nooma furna inaan isla joogoodaas iyo wadajirkoodaas iyo wada socodkoodaas aan diidno ee waxaa munaasaba iswaafaqaas iyo inaan la iskhilaafin wabillahi towfiiq